Gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Qaasim Macalin Nuur ayaa xarigga ka jaray Ceelbiyood iyo masjid cusub, kuwaas oo laga hirgeliyay deegaanka Arafag oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balcad. Munaasabadda xarigjirka waxaa ka qayb galay maamulka degmada Balcad, culumuudiyiin, odayaal iyo qaybaha kala duwan ee degmada. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Macalin Nuur ayaa ka warramay ujeedka xarigjirka Ceelbiyoodkan iyo masjidka, isagoo u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha Ceelbiyoodkan iyo masjidkan.
waxaan nagula casuumay in furitaanka masaajidkan iyo ka warqabta deegaanka inaan fiirino waan ugu mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay dhulka bixisay qofti dhisay kii fikir ku lahaaba dhammaan waan ugu mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryaynaa inuu ajir iyo xasanaad fara badan ka siiyo reer carafaag aan rabaa inaan ka codsado masaajidkan quruxda badan leh waxa loo dhisay maaha in xoolo lagu xareeyo mooro xoolaad maaha wax loo dhisay waa in lagu cibaadaysto marka dadka waxaan ka baryaynaa ka codsanaynaa amraynaa haddii amarkayna qaadahayna taa inay masaajidka soo camiraan ay buuxiyaan culimmadana waxaan ka codsanaynaa inay waa dhisna waana nimid waana ka qudbayn inaysan naftikooda kusoo koobin inay aga tagaan qof wadaadaha kitaabada ku akhriyo oo dadka wacyigeliyo oo deegaanka u baxo dadka loo tabliiqay u baahan yihiin oo guryaha loogu tagay u baahan yihiin in loo sheego hadda waxaan u malaynayaa masaajidka inta ku jirta dadka deegaanka waa ku yaryihiin marka insha allah culimmadana waa ka codsanaynaa inay dad u yeelaan oo gacanta ku haayo oo dadka gaarsiiyo oo ka warhayo inay u sameeyaan Qaar ka mid ah marti-sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyay xarigjirka Ceelbiyoodkan iyo masjidka.
masjidkan waa loo dhisay wuxuu ku yaalaa tuulo waxaa la rabaa inaysan masjidkan aysan ka dhigin masaajidada hadda meelaha ku yaaloo kale inaysan ka dhigin inaysan hariib ka dhigin qurabaa uddunya arbacatuna la yidhaahdaa marka masjid oo yacnii dad dhexdooda ku yaal oo aan lagu dukayn waa hariib marka inaan laga dhigin masjidka hariib laga dhigin ee waxaa la rabaa masjidka inuu noqdo masjid camiran ee sa- salaadaha shantaa lagu dukado ee la camiro aan kaliya lagu halayn dadka safraayo jidka maraayo iyo waxaas kale inaysan ahaanine dadka deegaanka ah ayaa laga rabaa masjidka inay yimaadaan ee masjidka camiraan khayraa siiye dhulka waxaa na siiyeen qaraabadaynay cali kuusiyaadhii aa bixiyey kii horena ay kaa bixiyeen haddii ciidda bixiyeenna shiikhana sheekh roobla laga codsaday inuu masaajid hay-adaha uu noo galgalo ilaahay waa uu soo sahlay Ceelbiyoodkan iyo masjidkan laga hirgeliyay deegaanka Carfaag ayaa baahi badan waxa uu qabay bulshada deegaanka maadaama ay ku yar yihiin ceelasha iyo masaajidada.